أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad saddexda bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo oo qarax gaari looga gubay sarkaalna looga dilay murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa bartamaha magaalada jigjiga ku boobay hanti ay lahaayeen shacabka gumaysiga ku jira ee soomaali galbeed diyaaradaha dowladda siliibeedda maraykanka ayaa duqaymo laayaana ka geystay magaalooyin ka tirsan waddanka yemen kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka xabashida itoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalgaaleedka beddelaya atmis xilli xukuumadda adis ababa horey u sheegtay inaysan cidna kaga amar qaadanayn duulaankeeda soomaaliya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyay in dowladda riddada sacuudiga ay dil toogashaha ku xukuntay boqolaal ruux oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dhulka xarameynka jufooyin ka tirsan beesha waciisle ayaa xoolo nool ku wareejiyey wilaayada galgaduud taasi oo ay uga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada buurhakaba ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanadaasi waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan qarax gaari looga gubay sarkaalna looga dilay murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxayna mujaahidiintu qaraxaasi si gaara ula beegsadeen gaari cabdibila ah oo ay la socdeen saraakiil iyo askar murtadiin qaraxa ayaa haleelay gaariga cabdibilaha ah waxaana gebi ahaanba halkaasi ku gubtay gaariga cabdibilaha ee qaraxa lala helay iyadoona sidoo kale halkaasi uu ku dhintay sargaal murtad ah halka askari kale oo isna riddada ka tirsan uu ku dhaawacmay qaraxaas laba maalin ka hor ay ahayd markii mujaahidiintu ay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalayay deegaan dhacaduleedka degmada ceeldheer waxaana kamiinkaasi lagu dilay saddex iyo toban murtad oo sideed ka mid ah maleeshiyaadkaasi iyo hubkooda murtadiintu ay kaga carareen goobta kamiinka iyadoona sidoo kale weerarkaasi dhabagalka ah lagu dhaawacay lix iyo labaatan murtad dhanka kale wilaayada bay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen hoyga magaalada baydhabo uu ka degan yahay taliyaha c i d da ee maamul goboleedka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed sargaalkan murtadka ah ee la beegsaday sida darqiga ahna kaga badbaaday iskudaygan dilka ah ee la doonayay in lagu qaarajiyo ayaa lagu magacaabaa kuusow waxaana dhawaqa qaraxa lala beegsaday hoyga sargaalkaasi laga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiintu waxay wakhti weliba fulinayaan weeraro kala duwan oo ay la beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta duulaanka dulmiga ah kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga jasaakallahu khayran walaalka askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa bartamaha magaalada jigjiga ku boobay hanti ay lahaayeen shacabka gumaysiga ku jira ee soomaali galbeed sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xaarid cabdulqaadir wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in ciidamada xabashida itoobiya ay sare usii qaadeen boobkay ku hayaan hantida shacabka soomaaliyeed ee gumaysiga ku hoos nool dhacdo ay dad badan ka argagaxeen ayaa laga soo wariyey magaalada jigjiga ee caasimadda u ah dhulka soomaali galbeed ciidamada xabashida ee loo yaqaan finas ee gacanta ku dhigay gaadiid bagaash siday oo u rarnaa dumar ganacsato ah muuqaal ugu faafiyey baraha bulshada ee muujinayey ciidamada siliibiyiinta itoobiya oo la wareegay gaadiidka ganacsatada iyo dumarkii lahaa milkiyadda gaadiidka oo barooranaya ciidamada siliibiyiinta xabashida ayaa la arkayay iyagoo bartamaha magaalada jigjiga ku dhex boobaya gaadiidka ganacsatada iyo hantidii saarneed arrinta layaab kaleh ayaa ahayd in maleeshiyaad soomaali murtadiin ay la socdeen ciidamada xabashida ee boobka geysanayey hooyooyinka le badeecada la boobay oo dayar ah ayaa warbaahinta u sheegay inay sanaysan waxay noloshooda ku maareeyaan maamulka ashaeladirirka ee uu madaxda ka yahay mustafa cagjar ayaa sheeda ka daawanaya ficilada ay sameynayeen ciidamada xabashida itoobiya isagoona sharceed siinaya gumaysigaas horarka ku ah diinka dadka iyo hantida intaba waa tay saaxiibayaal waa kan gaadhigii waa kuwaa gabdhihiiba meeshan taagan gaadhigiina waa kan Eh, waad u jeedaa waf ah way bilaabatay way bilaabatay waa tahay magaaladii jigjiga waa taas
nidaamka abiy axmed ayaa dhisay ciidan lagu magacdaray ka hortaga kontarobaanka oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan finas ciidamadan ayaa loogu talagalay in ay boobaan hantida shacabka soomaalida iyagoo boorisku qaris ka dhiganaya in ay la dagaalamayaan badeecadda aan la ogolayn sidoo kale ciidamada xabashida etoobiya ayaa kaxaystay boqolaal neef oo isugu jira geel iyo lo kuwaas oo ay dadkii lahaa doonayeen inay u safarsadaan dhulalka kale ee soomaalida wasaaradda maaliyadda xabashida ayaa bishii lasoo dhaafay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada burcadda ee finas ay lacago balaayin bir ah soo geliyeen gacanta dowladda diyaaradaha dowladda siriibiyadda maraykanka ayaa duqeymo laayaana ka geystay magaalooyin ka tirsan waddanka yemen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya milatariga dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegay in weeraro ay ku qaadeen kooxda xuutiyiinta ay taageerta iiraan ee yemen iyaga oo duqeeyey shan iyo toban bartilmaameed bentagoonka ayaa sheegay in weerarkan loo adeegsaday diyaarado iyo maraakiib si loo ilaaliyo maraakiibta yahuudda ee isticmaalaya badda cas iyo gacanka cadmeed qaraxyo badan ayaa laga soo sheegay magaalooyinka waaweyn ee yemen oo ay ku jirto caasimadda sanca kooxda xuutiyiinta ayaa tan iyo bishii nofembar waxay weerar ku qaadeen ku dhowaad boqol markab oo ku sugan badda cas iyagoo afduubtay laba ka mid ah xuutiyiintu waxay sheegeen in weeraradaasi ay yihiin argudasho ka dhan ah duulaanka gardarrada ah ee ciidamada sahyuuniyaddu ku hayaan shacabka magaalada khaza taliska dhexe ee maraykanka ee xooga ku jooga dhulka jasiiradda carabta ayaa sheegay in weeraradan ay diiradda ku saareen nidaamyada hubka saldhigyada iyo qalabka kale ee wakiilada iiraan ee waddanka yemen warbaahinta xuutiyiinta ayaa sheegtay in caasimadda yemen ee sanca ay ka mid tahay magaalooyinka la duqeeyey isniintii lasoo dhaafay ayay maleeshiyaadka ka dagaalama dalka yemen waxay soo rideen diyaarad daroon ah oo nooceedu yahay m q nine riber taasi oo milkiyadeedu leedahay dowladda maraykanka usbuucii lasoo dhaafay ayay diyaaradaha dagaalka maamulka yahuudda waxay duqaymo laayaan ah ka geysteen magaalada dekadda leh ee alxudayda taasi oo dhacda galbeedka yemen waxaana duqeymahaasi ku dhintay ilaa saddex ruux oo shacab ah mahadsanid walaalka kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka xabashida etoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgal gaaleed ka bedelaya atamis xilli xukuumadda adis ababa horey u sheegtay inaysan cidna kaga amar qaadanin duulaankeeda soomaaliya elyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya murtad cabdiqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya ayaa hadal uu jeediyey saacadihii lasoo dhaafay waxa uu si aad ah ugu baahay baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan barta facebook oo ay soomaalidu si aad ah ugu wada xidhiirto waxa uu murtadkan soo hadal qaaday xiisadda iyaga iyo dowladda xabashida etoobiya ka dhex oloolsan muddooyinkii dambe waxa uuna sheegay in haddii xukuumadda adis ababa aysan ka laaban heshiiskii ay la gashay maamulka isku magacaabay somalilan aysan ciidamadeeda qayb ka noqon doonin howlgalka ashahadalla dirirnimo ee la doonaya in sanadka cusub looga dhawaaqo waddanka muslimka ah ee soomaaliya murtadkan isagoo dhanka kale isku muujinaya inay ka xun yihiin heshiiska dhex maray abiy axmed iyo murtad muuse biixi cabdi ayuu sheegay in etoobiya ay waddo daandaansi siyaasadeed waxba kama jiraanna uu yahay waxa dhex maray somalilan iyo dowladda xabashida etoobiya
waxaa doodi ka taagneed oo sidiina ay u taagan tahay dowladda etoobiya oo aada la socotiin haddii aysan ka laabanin eh, heshiis beenaadkii inaysan ka mid ahaan doonin mishinkaasi oo ay dowlado kale ay maaragta booskaasi ay buuxin doonaan hadalka murtadkan ayaa kusoo beegmaya xilli horey xukuumadda adis ababa ay u sheegtay in qofna aysan kala tashanaynin in ciidamadeeda ay kusii sugnaadaan gudaha soomaaliya aysanna jirin wax amar ah oo ay ka qaadan doonaan xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyay in dowladda ridada sacuudiga ay dil toogashaha ku xukuntay boqolaal ruux oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dhulka xarameenka walaalkeen nuur cali warsame abuusheeb ee warbixinta warkan inoo haya xildhibaanad ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa waxay sheegtay in waddanka sacuudiya ay ku xiran yihiin tiro dad soomaali ah kuwaasoo lagu xukumay dil toogasho ah gobson maxamed oo ka mid ah golaha dawaaqiidda waxa ay tilmaantay in maamulka ala sacuud uu xukun diil toogashaha ku riday ugu yaraan laba boqol oo qof oo soomaali ah kuwaasoo dhowaan la filayo in lagu fuliyo xukunkaasi dilka ah xildhibaanada murtadada ah ayaa waxa ay hadalkeeda ku dartay in koonfur afrika iyo sacuudiga ay yihiin labada dal ee ugu badan ee soomaalidu dhibaato kala kulmaan waxayna intaasi raacisay in dumarka soomaaliyeed ee la kufsado noloshana lagu gubo saad xildhibaan adogtiin xaaladaha jaaliiraha naga haysta sooda furka iyo dhibaatooyinka laba dal bay hadda maanta dhib naga haysta haddii aad taqaanaan dalalkaad aadaan dalka sacuudiga carabiga iyo south africa waa meelaha ugu dhibaatada badan leh dadka lagu dhibaateeyo hadda sacuudiga waxaa lasoo saaray laba boqol oo qof in la dili doono diltoogashaal lagu xukumay oo soomaaliya oo bahdooda warbaahinta ay kusoo daayeen twitterka dadka south africa ku nool soomaalida south africa ku noolna dhibaato badan ay ku jiraan ee soomaalida xaggaasi joogtahay ay hablahoodana intaa la kubsado ayaa la gubaa raggana inta meheradooda iyo businesskooda lagu tago laga gubaa waxaa jirta in xabsiyada sacuudiga ay ku xiran yihiin soomaali aad u badan iyo in soomaalida ku nool dalalka dibaddiisa sida wadamada carabta koonfur afrika yurub iyo maraykanka la kulmaan dhibaatooyin kala duwan iyo tacdiib qaybo kala duwan isugu jira mahadsaned abusheyba jifooyin ka tirsan beesha oo cisle ayaa xoolo nool ku wareejiyey wilaayada galguduud taasi oo ay u qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika walaalkeen marwaan maxamed ee warbixinta warkan inoo haya munaasabadan oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa waxay jufooyin ka tirsan beesha oo cisle ku wareejiyeen tiro xoolo giil ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore ee wilaayada jufooyinka xoolahan wareejiya ayaa gaaraya ilaa afar jufo oo ka tirsan beesha oo cisle waxayna xoolaha ay munaasabadda ku wareejiyeen gaarayaan ilaa toban neef oo geel ahaa iyagoona xoolahaasi ku wareejiyey wilaayada galguduud si loo sii gaarsiiyo mujaahidiinta munaasabadda waxaa ugu horan ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada jufooyinka beesha wacisle ee xoolaha bixiyey annagoo ka kooban afar beelood oo beesha wacisle ka mida beesha la yidhaahdo reer faqay beesha la yidhahdo reer dhagaweyne beesha la yidhahdo reer cabdiraxmaan beesha la yidhahdo reer sahal waxaan maanta ku kaalmaynaa wilaayada islaamka toban neefoo geela waan rabna ilahay dartiis inaan ugu dhowaano walaalna baxna ilahay dartiis ilahay inugu dhowaano walaalaha mujaahidiintana ay haddii la kuran yahay maalin ay ka dhigtaan tobankaas neef waxaan ula jeednaa kutubka ilaahay jahaadka aan ula jeednaa ilaahay dartiisaan maalkaasaan u keennay maal naloo diray maahan toban neefoo geela ayaan waxaan ku saacidnay mujaahidiinta cadowga ka soo horjeeda ayaan ku saacidnay intaas waxaa waaye gacal iyo garabna ayagaa noo ah moordaanya intay dhaqan tahay oo wax ku jiraanna shareecada ilaahayaan maaragtay aan uu gargaari doonaa sidoo kale waxaa madasha ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacisle suldaan daa'uud xasan aadan maantan hadda beesha wacisle inay geel bixiyaan maanta kow uma ahan laba jeer ka hor laba beelood aad bixisay beesha caligaaf iyo beesha macalinlaawe haddaanna ma ahan markii ugu dambaysa ma ahan oo beeluhu wacisle way ballaaran tahay wayna dhiman tahay waana la keeni doonaa geela hadda la bixiyey oo hadda beesha wacisle gacanteeda ay ku wareejiyeen mujaahidiinta joogta iyo wilaayada gobolka ay ku wareejinayeen soddon iyo saddex neef aa la wareejiyey welina waa socotaahoo beelihii waa dhiman yihiin haddaanna maantay beelaha hadda meeshaan fadhiya afarta beelooda waxay igu wareejiyeen toban neef oo geelahan ay igu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid marka jasaakumallahu khayran baan leenahay ilaahay dadka maalkiisa ilahay huu barakeeyo ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalida jasaakum allahu khayran ama sadaqada iyo hoolaha aad keenteen maanta horteena taagan waa geel aad bixiseen geelana hoolaha aan leenahay soomaaliya hadda nahay waxa waaye hoolaha ugu qaalisan marka maantana jufooyinka kale ah reer sahal iyo reer dhagweyne iyo reer faqay iyo reer cabdiraxmaan ayaan joogna maantana jazaakum allahu khayran ilaahay baa ku mahadsan subxaanah wa tacaala jihaad fii sabiilillaahi hoolaha in lagu jihaadaayo waa arrin macluuma qur-aanka tilmaamay sunnadii nabi sala alla alay salam ay ku qoran tahay marka ilaahay sadaqadaas idinka aqbalo annagana waa idinkala wareegnay
dhowaan ayay ahayd markii jufooyin ka tirsan beesha wacisle ay sidaan oo kale xoolo geela ah ku wareejiyeen jabahaadka mujaahidiinta iyo sidoo kale rag hubaysan oo ka soo jeeda beesha iyagoo uga qayb qaadanaya halganka jihaadka ee dalka ka socda waxayna arrintaana muujinaysaa sida qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ay qayb weyn uga qaadanayaan jihaadka ka socda bariga afrika aad buu umahadsanyay marwaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo mid ka mid a beelaha wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo cabdulqani maxamed waxa uu ahaa kulan ballaaran oo ay barbar socdeen muxaadaraad iyo duruus sharci ah oo socday muddo laba maalin ah kaas oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo waxgaradka beesha luway ee degta wilaayada kulanka oo si gaar ah kaga dhacay deegaanka dudumaale ayaa waxaa kasoo qayb galay nuqabada beesha ganacsatada iyo culimaaudiinka waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa ugu horeyn kalimad dardaaran ah ka jeediyey in sha allahu tacaala walaalayaal sii ta'kiidiyaana waxyaabaha marka nasdardaarmowna ka mid aha jihaadka geeka socda oo bariga afrika ku socda hadda waa jihaadka beelamay baan haytay lafdhabar aan haytay waana ngata insha allahu tacaala in la lamalaabo arrintaas taas insha allahu tacaala mu'askaraadkii iyo meelaha marka ciidaadkii iyo diyaargarowgaas wilaayadana marka mayba guud ahaan barnaamijkaas baa wade waan way ka dhawaaqay insha allahu tacaala in mu'askaraadkii la diyaargaroowo lasdiiwaan geliyo ummadta la wacyi geliyo adowga allah subxaana wa tacaala israacsiyo bis ee waan baahanyin may waa ilaahay subxaana wa tacaala baa ibi ilaahayana noo ka filnaada insha allahu tacaala haddana xamlo kale cusub tii intaasu maga ah waaldhati amasom walaa ka fashilmi atamis yalari walaa ka fashilmi haddana magaago kale maga jin e lahabiyo unan gordaan oo gaalo kale haddana lankaweeruhay insha allahu tacaala yoona dhammaado doonan lay kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfaha allahu ilaahayana in ballankaadi mar kasta oo dabnaareed yo hashidano dabdagaal hashidaan ilaahay subxaana wa tacaala waa demiye waana dimayan insha allahu tabaaraka wa tacaala mujaahidiintana way baansurin yihin maalin ku daalo doonne yooga dadka muslimiinta ee kaaladaayaan bacda allahi oo garab yiin in la dagaalanka cadowgii aan ku daalo doonna walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin sidoo kale kulanka waxaa dhankiisa kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beesha luwaay wuxuuna ugu dambeyn baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadka murtadiinta ee caratuurka u ah xabashida itoobiya may kala baaqintaan ku jeediya nimankii murtadiinta ah oo beelanka ku jeedo meel kasta yo rogaan in yow ku towbasheenaan diin gaala ma anfacaasu dastuur gaala ma anfacaayaan abood yoona muslunga hahaay awsho iyaad yoona muslungu in arantiyada ku towbasheenaan sidanka dhaqsi badan gaalayaab hati guuraha itu ma la guuri koraan in beerojo isu kooyaan in awsho iyaadi on kooyaan in gaalsho daajisadaan in magaalooyinsho dib in kooyaan nolol faylka nooladaan yo oo muslimiin in dhimadaan haddii taas dhii waaytu mar dembe oo gaalo roorti in ergoy iyo saasa aha i cudurdaar markiyada may isku weelo doono insha allahu hatiba maylanaa in sheegahayna ambaaqana in yo kooyaan safayle handhawaayana safayle lahandhawaaya dhibaatanaba jarto islaamka dhatiis nololfayle jarta isiinba og in lambaansiinshi sheego lan usub hoba gaalo guurto kahootiin nagada hadale walaa barshoolaka hadalay eeb eh walaa qase in hoostiyo linka noolan dulligaas isinka noolan taasna siinka dara insha allahu wilaayada bakool ayaa sii xoojisay kulamada qaybta ka ah wacyigelinta iyo nabadeynta beelaha walaalaha ah ee dagaa wilaayada kuwaas oo bacdalaahi si weyn kaga mahadcelinaya mas-uuliyiinta wilaayada dadaalada hagar la-aanta ah mahadsanid walaalka fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurha kaba ee wilaayada baay ayaa ka faa-iideystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaasi abuu xasaan ayaa mar kale warbixinta war kale inoo haya cabdi xasan ibraahim cabdi xasan ibraahim ha soo istaago cabdi xasan ibraahim waxaa weli degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ka soconaya qeybinta sakada xoolaha nool oo maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga ee bacy uu ka qeybinaya dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoo ay ka faa'iidaysanayaan kumanaan masaakiin iyo fuqaro ah oo sannadkan nasiib u yeeshay inay helaan sakada xoolaha nool saacadihii lasoo dhaafay guddi ka socday maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga ee bacy ayaa gaaray deegaanka bisiqcadde oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada buurxa kabe ee wilaayada bacy halkaasoo boqolaal masaakiinna ay ugu qeybiyaan sakada xoolaha nool kuwaas oo xoolaha ka faa'iidaystay dadka qaar waxaa la siinayay neef geel ah qaar waxaa la siinayay shan neef oo ari ah waxaa kaloo jira dad masaakiin ah oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay si gaar ah u siinaysay shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah kuwaasoo loogu talagalay inay xoolahaas dhaqdaan si sakada soo socoto hadduu rabbi idmo iyaga qudhooda looga qaada sakada oo xoolahaasi ay dhaqaalaystaan qaar ka mid a dadkii masaakiinta ahaa ee isugu jiray kuwii la siiyey neefka geela kuwii la siiyey shanta neef oo ariga ah iyo kuwii la siiyey shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah ayaa dhammaantood la wada hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyo weliba sidoo kale sida ay kaga faa'iidaysanayaan iyagoona dhanka kale u duceeyey mujaahidiinta sayido macalin xasan bisigada alhamdulilah falilaahi kariim zakawaadan ininka qiibiyahay neef geele ilaahay farxad iyo hasiinka geli alxamdulilah geeka faraxasanna un ogeek un iyonay muslimiintaana mujaahidiintaana caamiliintaana walwalba geek ilaahay usu geeka inta nimanaysaday mujtamac una isla surugna waajibka ilaahayna saarin una gududahayna alxamdulilah falilaahi kariim eedaan faraxasanna magagay cabdi xasan ibraahim deegaanka cadeedoyow basacadde walooyida ku kaalminaysa masaakiinta xoolo shan neef geel ah fadhaxdey maasha allah waay maliso koobi kale insha allah maxaan ugu ducaynaa kheyr badan iyo guul badan aa meel bal ay tagaan guul aan ku ogahay un oo gacantooda sii sar xuseen abiikar cabdi waxaan joogaa magaalada bisacadde waxaan ka yimid lafaala jiireed lafaala jiireedaan ka yimid weligay ma qaadan maanta waxaa ugu soo toosay shan geel leh ama geel shan neef oo geela ugu soo toosay maasha allah niyo islaamka ilaahay gaalada ha ka jibiye maasha allah waa dad macquul leh oo wanaagsan oo ilaahay ha barakeeye fiicnaan badan marka waxaan anigana ugu soo ducaynaa inaas ilaahay barakeeya anigana waxaan qaatay is ilaahay ii barakeeya haye maasha allah ilaahay ha nawada barakeeya insha allah wadaadana iyo islaamka waxa dadka dhan ilaahay kor ha ka dhiga gaalada allah naga reeba idinuur manoonasana yo bireew hata basikadiro koonyugarow cidla rabaa zakuwaadani keedooy heerer badya bokiyi dheeratay sumikoobsini bokiyil jirta wadaadday dhaleehaadyo dhiiftee hataa lamada ee mida gaaday markale gaaday beema sheegaa alxamdulilah dhibahan weydii ilaahay dhibku dhaafiinka dhaama geegi shanneefahay dhowftii heer alla siiya cabdulaahi shees marow degmad bisigade urheled masaakin awalan geebiyaay haa masaakinta kamid aanin markaan soddon wene soddon ishan wene iringaa liisii maashala degmooyinka bardaale ufurow bowlafulaay iyo labaatan jirow ayaa horay loogu qibiyey sekada xoolaha nool iyadoo ay ka faa'iidaysteen kumanaan masaakiin iyo fuqaro isagu jirto kuwaasoo maanta ka mid a dadka muslimiinta ah ee xoolaha haysto aad buu mahadsanyaha abu xasaan warbixintiisana waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu